yani laba tallaabo wixii ka yar unbaa biyuhu ay isu soo gelayaan ayaa laga yaba in la yidhaahdo waxaa kaluu sheekuu yihi wadaaru maxfuufatu biduurin laa xariima lahaa daarta lagu hareereeyey daaro daara dee dhinac walba lagaga qabtay laa xariima lahaa iyadu xariima ma laha maxaa yeelay dee maaha meel in xariim daar looga dhigaa mid ka mudan in looga dhiga xariimtu kale hadday daara ku wax looga kala qaado la yidhaha tanunbu xariim iyo tanu maaha ma jirto maxfuufa waxba qayd maahe haddaanay mawaad ba lahayn oo wadoynay hareeraha ka maraano wax dee xariimo yeelanaysaa ma jirto wayatasarafu wuu tasarufaya kulu waaxidin mid la arkaa fi milkihi cala alcaadati milkihiisii caadadaa buu tasarufaya fain tacadaa hadduu xadgudbo damina waa magdhabaya walasaxu asaxna waxaanu yajuusu waxa banaan yatakida inuu ka yeesho daarahu daartiisa almaxfuufatu ee lagu hareeriye bimasaakino guriyo xamaaman inuu ka yeesho wastiblan yani xero dawaab inuu ka yeesho wa xaanuutahu dukaankiisii fi lbazaazina dharlayaashii ku dhex yaalayna xanuuta xadaadin inuu mid tumaal ka dhigaa buu leeyahy idaxtaata marka uu dadaalo wa axkama aljudraana jidaaradana uu adkeeyo waxuu sheekhu leeyahay dadkaa waxwadalehe isku dhow dhow mid weli milkigiisa wuxuu ku tasarufaya cala alcaadati sida caadada tasarufka u ah ayuu ku tasarufaya walow jaarkiisu haba ku dhib muto ama dhibaataba ha ka gaadhee isaga sida u caadada ah ee aan wax tacadiya aan wax tacadiya isaga aanu yani ugu qasinaynin ayuu samaynaya sida u caadada ah ee qof waliba milkiisa ugu tasaruf ayuunba ugu tasarufaya walow dhibaato cid kaleba ha ka soo gaadheen maxaa haddii dee loo diiday in milkigiisii ku tasarufo dee kanay dhibaato imanaysaa wadara laa yuzaal bidarar dhibaatona dhibaato laguma suuliyo haddii kana dhibaatoonayo milkii ninkan milkigiisa ku tasarufaya hadduu kan kale ku dhibaatoonayo dee haddii kan laga joojiyo wuxuu kani ku dhibaatoonayana kana dhibaatoonaya marka addarar laa yuzaalu bidarar waanaynan tacadi sala fain tacadaa hadduu tacadiyo oo isaga xadgudub uu sameeyo damina waa magdhabaya wixii ka yimaada markaasay jaararka iyo duhe kale wixii gaadha uu magdhabaya walasax asax waxa weeye buu leeyahay anahu yajuus waxaaba shaksiga u banaanya yatakida daarahu lmaxfuufati bimasaakina daartiisii lagu hareereeyey guryaha xamaaman inuu ka dhigto inuu yidhahno xamaam baan ka dhiganaya daartayda may may meeshani waa guryo hurdo un baa loo geliya kama dhigan kartid ma laha inay kuwa kala yidhaahdaan ama qarmun ha kaga yimaado ama yuu kaga iman wastiblan inuu markaa xero dameeraad ka dhigto ama xero kaba markaa dawaabo kale ayuu leeyahay waxaanuutahu fi lbazaazina dukaankiisii dharlayaasha ku dhex yaalay halkaa bacadla hooyayaashu degan yihiin ayuu markaa dukaan yar ku ayuu isna ku yar haystay dharle ayuu isna markaa dukaankaasu isna haystay xaanuuta xadaad inuu ka dhigaa buleya dukaan markaa xadaad tumaal inuu ka dhigo markaa baashiisii buufinaya inuu ka dhigaa buu leeyahay laakiin waa goorma idaa xtaata o axkama ljudaan lakin waa markuu dadaalu gidaarka adkeeyo gidaarkii mar haddii meeshii meel wax la tumayo ay tahay dee waa inuu sibirkiisa iyo gidaaradiisa iyo waa inuu ka adkaystaa dadka maxaa yeelay dee milkigiisii ayuu ku tasarufaya haddii loo diidana darar ayaa ugu sugan taanigu wuxuu leeyay war maya de dadkan kale u dhibayaay yaan loo ogolan waxaanay leeyihin addarar laa yuzaal bidarar ka wax dhibaato ah ohoo zaa'ida un baan la ogolayn dadka inuu la yimaado hadduu gidaarkiisa hagaajisto oo dabeedna sidii caadada ahaa dee birihiisii labadii dubba ay soo weydaartaan oo dabeedna daarihii daday kuxigay ay dildilaacaan de waxba kasoo waxba lagagamale markaa qofka leanna isagu de milkigiisiiba ku tasarufay oo ninkana wixii caadadiisa hayuunbu sameeyey wayajuusu waxa banaan ixyaau mawaati lxarami xaramka meelihiisa mawaadka ah in la nooleeya ayaa banaan duuna carafaat carafaat lama ogola fil asax qoltu hadana wawahay wamusdelifatu waa minanka carafata wallahu aclam wuxuu yidhi waxa banaan xaramka meelihiisa mawaadka ah in la nooleeya waa wax iska banaan wey xaramkii hadday ku taalla meel aan cidi lahayn in la exiyeeyo oo la milkaa waa banaantay sida dee loo kala iibsanayaba duun carafaat buurta carafo la yidhahdo ayadaa lama ogolay in la exiyeeyo fil asaxi xaramka walow haba ka baxsanaatay maxaa yeele wuquuf ayaa dee ummadii muslimiinta hadeedba xajkii isugu imanayso wuquufkaasun baa loogu intifaacsanaya cid gaari inay markaa xajirisato lama ogola nawaawi ayaa wuxuu uhi wa qultu wamusdelifatu wa minan ka carafa musdelife iyo minina iyaguna waa la mid maxaa yeelay dee musdelifa iyo miniba mabiid bay leeyihiin musdelifana waa la baryayaa dee minina markaas waa meeshii markaa wax laga garanayay weeye iyo mabiid iyo marme iyo waxbaa ku tacalluqa markaa waxyaalaha ku tacalluqa awgeed ayaan loo ogolayn wayakhtalifu lixyaau haddaba waa hagaag wuxu o dhan soo ogaane bal haddaba nooleyntu waa sidee wayakhtalifu lixyaau nooleyntu waxay isku khilaaftaa bixasabi algaradi ujeedadu uu ka leeyahay qofku wax noolaynaya qadarkeed fain araada maskanan hadduu guri uga jeedo usturida waxaa la sayaa taxwiitu buqcati meesha in lasoo dayro wa sakfu bacdihaa barhkeed in saqaf loo sameeyo wa tacliiqu baabin albaabkii in la sudho wa fi lbaabi wajhun albaabka wej baa ku sugan aw zariibata dawaabin dawaabin wuxuu doonaya inuu xero xoolaad ka dhigto fataxwiiطun ala shardiyaasoo aad dayrid la sakfun lama shardi wa fi lbaabin alkhilaafu khilaafkii baa ku sugan waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la idhaha ixyuhu noolayntu waxay isku khilaaftaa qaradka iyo ujeeddada ninkan muxyiga noolaynaya uu ka leeyahay bay isku khilaaftaa waxaana loola noqonaya curfiga maxaa yeele shaaricu wuu ilaaqay xadna luqa uguma samaynin loogu noqdaa marka curfiga ayaa loogu noqda sida qabdiga iyo xirziga misliga iyo waxaana ixyo noqonayo un ay tahay waxaa la leeyahay daabitku waxa weya atahiyatu lilmaqsuud shaygan uu qofku ka leeya waa inuu diyaariyaa meesha uu xiyeynayo haddaba hadduu doono bui maskanan guri buu masalan ujeedaa usturidda waxaa loo shardiyaa markay ixyihii uxasilaya taxwiid lbuqca waa inuu meeshii soo dayraa jaajuur leban wax kale waa inuu soo dayraa wixii meesha lagu soo dayrto ood haddii lagu dayrto waa inuu soo otaa wa sakfu bacdihaa barkeedna waa inuu saqaf u sameeya jiingadiyo dusha wax saaraa ee si loo geli karo wa tacliiqu baabin albaabna waa in la sudaa maxaa yeelay caadada guryo waa inay albaaba leeyihiin wixii aan albaab lahayna dee waa wadadaa iska furan guriba la odhan maayo wejbaa wuxuu wa fi lbaabi wa fi tacliiq ilbaabi wejhun albaabka sudhidiisa wej baa ku suganoo lama shardiyo maxaa yeelay albaab la-aantu gelidda ma diida buu leeyahay ee waxaa loogu sameeyaa un alaabta in lagu ilaashado ama wuxuu doonay inuu ka dhigto zariibata dawaabin zariibata dawaabin daabooyin xeradood inuu ka dhigtaabu doonay xero inuu ka dhigtu doono fa taxwiidun waxaa la shardiyaa inuu dee soo dayro xeradii lasoo oodo wuxua lagu soo odaya ama wixii dee caadiye lagu oodo un wey laa sakfuna iyada waxba shardi maa in saqaf loo sameeya hayr caadadu dee xero la dusha lagama daboolo wa fi lbaabi alkhilaafu albaab kale khilaafkii baa ku sugan inoo soo hormaray oo waa shardi iyo maahadii ayaa ku jira aw masracatan beer ayuu doonay inuu ka dhigo fa jamcu turaabi xawlaha waa inuu dee camuudii soo ururiya hareeraheeda wa taswiyatu lardi dhulka waa inuu simaa wa tartiibu maa in lahaa biyo waa inuu usoo tartiibiyaa in lam yakfiha almaطru lmuctaad haddii aanay ku filayn biyaha caadiga ahi roobka caadiga ahi la ziraacatu ayada lama shardi fila six haddaan qaban oo bustaanan buu doonay inuu beer geed weyn inuu ka dhigo fa jamcu turaabi ayaa la shardiya inuu camuud soo ururiyo wa taxwiidu inuu soo dayro xaysu meesha jarat ilcaadatu bihi caadadu ay ku dareertay wa tahiyatu mayn biyo waa inuu u diyaariya wayusrad waxaa la shardiya alars beeri inuu dhir ku talaala la shardiya cala lmadhabi haddaan qabano waxau sheeku leeyahay wuxuu doonaya masraco ka dhigto masracadu waa beertii markaa khudaarta iyo waxaa yaryar lagu beeraye haruurka iyo waxaa bustaankuna waa taa geedweynti waxaa amaba iska oomanahay waxaan kaata masraca ayuu doonaya inuu ka dhigto waa inuu fa jamcu turaab waa inu camuuddii soo ururiyaa xawlaha hareeraheeda macnaa waa inuu be meeshii camuud waa inuu daaga ku soo xidhaa waa inuu soo xidhaa buu leeyahay iminka jamcu turaabkani waxa weeye waa kii daylka u noqonayey xawlaha hareerheeda waa inuu soo daydaa si dee meeshanuu markaa intaanu nooleeyinta kale u kala baxaan wa taswiyat lardi dhulkii waa inuu simaa oo meeshii sarraysay meeshii sarraysay meeshii hoose isku isku celiyaa camuuddii waa inuu roga wa tartiibu maa in lahaa biyana waa inuu usoo tartiibiyaayo dee masalan saaqiya iyo wuxu soo jeexaa in lam yakfiha almaطaru lmuctaad haddii aanu roobkan caadada ahi ku fillayn weeye marka biyaa loo baahan yahy roobka caadiga ahi ku fillayn waa in masalan biyo usoo hagaajiyaa haddii roobku laakiin ku filan yahy waxba biyo looma shardiyo laakiin waxay dhahen waa dhulka aan buuro laydiy waxaa hadduu dhulku buuro lay biyo aan loola kaxin kara inuu yahay dee qodidii waxaasun baa lagu mulkinaya ina biyo buur cidi saari kara mayso haddii kaloo mase meeshu meel iska biyo marayaan tahayna de waxay noqonaysaa in loo xidho un biyihii ama ceel loo qoda hadday dhulka hoose ku jiraan walaa wala ziraac walaa yushradu fi xiyaha ziraacatu bil asaxi asax haddaan qabanana lama shardiyo in la beero maxaa yeelay taasi dee waa oofsashada manfacada dhulka manfacada dhulka oofsashadeeduna ixyaa iyo nooleynta way ka baxsan tahay daartaba lama shardiyayno in la galo waxaa shardiyayo in loo diyaariyo ama wuxuu doonay meesha inuu bustaan ka dhigto fa jamcu turaabi waxaa la shardiyay camuudda inuu hareeraheeda kusoo ururiyo wa taxwiid soona dayro markaa taxwiidkan iyo jamcu turaabka waxaad moodaa sida u wada sheeku in la kulminayo yani muhiimna maaha taasi ama ujeedadu taa maahe kolba kii caadada meeshaasi ku dureertay haddii camuud lagu soo haree lagu soo dayro iyo haddii meedayr kale taxwiid kale loo sameeyo iyo kolba kii ay caadadu ku dureertaan baa loo samaynaya xayu jarat ilcaadatu bih marka ay ku dureertay caadadu haddii markaa taxwiidkeedu dhis uu yahay hadduu ooda yahay haddii camuud khaliya tahay waa kolba tii curfiga halkaasi uu keeno wa tahiyatu maain biyo waa inuu usoo diyaariyaa oo uu biyihiina usoo hagaajiya wayushtaradu lgarzu cala almadhabi laakiin mar hadday bustaan tahay ayada waa in dhirtii lagu taagaa oo dhulkutaag ayaa shardiga iyada zaracii masracadii way ka duwantahay halkaa oo masraca dhulka zaraca ka hor waa la yidhaahdaa laakiin bustaan intaan geedweyntaa lagu taagin bustaan lama odhan karo oo halkaas ayaad moodaa in farqigoodu uu ka soo baxayo waman sharaca qofka gudagala fii camali ixyaa'in noolayn camalkeeda iyo shaqadeed qofka gudagala walam yutimahu aan dhammaystirin ow ama aclama calaameeye calaa buqcatin meel binasbi axjaarin dhagaxyaal ka taagiddeeda ayuu ku calaameeyey aw kharasa ama wuxuu ku tallaalay uu ka taagay khashaban loox fa mutaxajirun qofkaasi qof qabsaday meeshaa ayuu noqonayaa wawa isagana axaqu bihi mudan oo ka mudan dadka kale laakiin al asaxa qowlkaa saxi waxa weeye annahu laa yasixu inaanu ansaxaynin baycuhu iibintiisu wa annahu walasaxu annahu low axyaahu hadduu nooleeyo aakharu mid kale malakahu wuu mulkinaya waxau sheekhu leeyahay haddii qofka uu gudagalo camal nooleyn ayuu gudagalay oo masalan dhul ayuu doonay inuu nooleeyo marka waxaanaynu soo tilmaanay nooleyntaasi inay isku khilaafayso shaygan looga jeedo iskhilaafkiisa markaa marka beer uu doonayo qofku uu inoo soo tilmaamay markuu guri doonayo marka uu xero doonayo waxyaalaha aynu soo tilmaanay ee wixii lagu nooleynayeena uu inoo soo tilmaamay ayuu gudagalay walam yutimahu manu dhammaystirin manuu dhammaystirin oo masalan gurigii ayuunbuu hoostaasunbuu ka yar taagay waxba sakaf iyo uma samaynin aw aclama calaa buqcatin ama wuxuu calaameeyey meel buqca ayuu calaameeyey binasbi axjaarin dhagaxyaal buu ka taagay aw qalasa khashaban ama looxyaal buu ka dhex taagay ama khadad buu ka jeexay famutaxajirun qofkaasi wuxuu noqonayaa qof meeshaa qabsaday oo xajiristay oo shartay oo dadkii kale iska hortaagay wa huwa axaqu bihi isaga ayaana kaga xaqle kayrkii isaga ayaana kaga xaqle liannahu rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi xadiid abu daawuud uu warinayo man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fa huwa lahu qofka u horeeya meel aanu muslim u uga horreynin qofka u yacni hore mara fa huwa lahu isaga ayuu sugnaaday marka dee ixyihii iyo noolayntii waxay keenaysay qofkii meeshii uu nooleeyey inuu milkiyo gudagelkiisii mar hadduu ixyihii gudagalayna waxay keenaysaa in dadkii kale ay ka joogsadaan oo uu ka mudnaado waa sidii baayacaadii markaa shaygii qofka baayacaadda uhayay oo kale iyo iibkii oo kale weeyaan axaqiyadaasina waa mid yar mudnaansho un mooyaane mid milki maaha maxay dhi milkiga waxaa sabab oo ixiyaha ilaa ixiyaha la helona ma milkinayo qof waxaana u shardiyaa laba shardi oo qofku inaanu kifaayadiisa ka kordhinin inta uu u baahan yahay waa inaanu ka kordhinin haddiise intuu u baahnaa uu ka kordhiyo masalan ninkii hal higtaar buu beeri karaa dabeedna wuxuu qabsaday toban higtaar buu qabsaday cidda kale waxay leedahay ee meeshaa timaada wixii ka dheeraada intaa baahidiisa inay noolayso shardiga labaadna waxa weeye waa inuu dhammaystirkiisa uu karayaa hadduu qofku iska qabsado meel aanu noolayn karaynin dadka kale markaas waxay leeyihiin inay wixii ka dheeraadaenu karaynin ay nooleeyaan laakiin wuxuu hi asax waxa weeye mar haddii aynu hi aa isaga ayaa mudan meeshaa uu xajirsu qabsaday si aan milki looga fahmin daraaddeed buu istidraag ugu sameeyey lakina lasaxa annahu laa yasixu baycu laakiin asax waxa weeye buu ihi inaanu iibkiisu ansaxaynin meeshaa uu ninkaasi qabsaday inuu iibiya ma banaano maxaa yeele shaygii muu milkiyin ee wuxuu noqday un dadka kale ayuunbu ka mudan yahay qofkuna waxa uu iibiyaan wuxuu milkisan yahay saanigu wuxuu leeyahy iibkiisu waa iska ansaxaya waxaa kaloo asaxa anahu law law jaa aakharu hadduu law axyaaw aakharu hadduu mid kala nooleeyo shaksi kale ayaanu malagka waa milkinayaa walow arrintaa dee cisyaanba qofkaasi ha ku dhaco oo meel qofkan ikhtisaas iyo gaar u yar ahayd haba gale e marse hadduu qofka hore mutaxajir ahaayo qof meesha un qabsay ahaa kana uu nooleeyey kaa nooleeyey ayuunbaa milkinaya weliba waxay yidhahdeen meelka la isku khilaafsan yahi waa marka aanu ka jeesanin kaa mutaxajirkii hadduu laakiin iskaga jeesa ka nooleeyey wuu milkinayaa khilaaf la-aan walow daalad hadday dheeraato muddatu taxajuri qabsashada muddadeedii ayaa dheeraatay qaala lahu suldaanu suldaanka ayaa wuxuna axyi war meesha noole oo utruk ama ka tag buu odhanaya fain istamhala hadduu kaadin codsado oo mida waxaa loo kaadin muddatan qariiba muddo gaaban ayaa loo kaadin waxau sheekhu leeyahay hadday dheeraato muddadii qofka camalka ixiyaa gudagalay ama meesha adigu calaameeyey ee mutaxajirka ah ee qabsaday hadday muddadaa uu meeshaa haystay ay dheeraato waxbana uu ka qaban waayo noolayn waayo weliba dherarkaa muddadeedana waxaa loo celinayaa xagga curfiga ayaa loo celinayaa oo marka uu qofku haysto ayay noqonaysaa muddo curfi ahaan la odhan kara nin kale dee dhulkan muddo iska haysta waxbana waa ka qaban waayo hadday ayaamo iyo bilayo tahay oon curfi ahaan muddo dheer loodhanayna xukunkana ma soo gelayo hadday dheeraato muddada uu ninku meesha xajirsu qabsaday aanu noolayninna suldaanka ayaa wuxuu ku odhanay ama naa'ibkiisa iyo madaxweynaha dalka muslimiinta axiya wa turk buu odhan war meeshan ama noole oo wax ka qabo meel la haysto un looma baahne ama iskaga tag bu odhan maxaa yeelay qofkani dee dadkii wuxuu ka qabsaday oo uu ka celiidiyey xaqay mushtarak ku ahaayeen xaqay mushtarak ku ahaayeena ayuu markaa iska dhex taagan yahay inuu uu isagiina yeelan waayey dadkii kalena ka hor taagan yahay ama yeelo oo shaygii wax ka qabsa ama ka dhaqaaq weeye ninku hadduu laamidaa istaago de iskaga dhaqaaqun baa la odhan taasoo kale ka dhiganta fain istamala hadduu yidhaahdo haddaba i kaadiye waxbaan isu yergeysan umhila muddatan qariiba muddo gaaban ayaa loo kaadinoo uu dhisma iyo camirid ugu soo diyaargaroobo oo muddadaasi waa intee baa layihi culamada qaarkood waxay dhahay ra'yulimaam ayuunba arrinkaa loo bandhigayaa isaga unbaa muddadu uu garto uu qabanayo qaar waxay leeyahay saddex cishaa meel loo qabanaya qaar waxay leeyahay toban cishaa loo qabanayo haddii ay markaa muddadii loo qabtay ay dhammaato waxbana uu ka qaban waayo xaqiisi waa buraya oo qofkii markaa kale awooda ayuunbaa meesha wax ka qabsan markaa dalbashadaa uu kaadinta uu dalbanayuu doonayaan ama cudurdaar haddana bakeyr cudurdaar ha ahaato walow aqdacahu limaamu imaamkii hadduu u gooyanin mawaatan walow aqdacahu limaamu imaamkii hadduu gooyanin mawaatan meel aan cidin ahayn saaran wuxuu noqonayaa axaqa bihi biixyaayihi nooleyntiisa mid mudan ayuu noqonaya kalmutaxajiri sidii kii qabsaday oo kale walaa yuqdicuna u goyn maayo ilaa qaadiran cala lixyaay mid noolayn karaya mooyaane wa qadran yaqdiru calayhi iyo qadaru karaya mooyaane wakada taxajuru qabsashada meeshuna waa sidaas oo kale waxau sheekhu leeyahay haddii uu imaamku u gooyo nin ayuu meel siiyu goy mawaas ah waana inuu intifaacsado ayuu u goy goyntaa iyo isu taaggaa meeshaa la isu taagay wuxuu ku noqonayaa axaqa biixyaayihi noolayntiisa iyo dhisashadeeda mid ka mudan keyrka ayuu noqonayaa yani mid mutay ayuu noqonaya kalmutaxajiri sidii ninkii qabsaday oo kale bay la dhigantay qabsashadii qofku uu meeshaa qabsaday ama uu calaameeyey ama uu siri noole aanu dhammaystirin iyo imaam ugoyntaasaa isu dhigma faa'iidada iqdaac waa taa maxaa yeele rasuulku sala la alay xadiis saxiixayn zubayr dhul amwaashii reer banu nadiir ka mida ayuu ugoy waail binu juxri ninkii la odhan jirayna dhul xadramowt meesha la yidhaha ku yaallay ayuu ugoy haddaba wuxu uhi walaa yuqdicu illaa qaadiran cala lxiyaa una goyn maayo imaamku ilaa shaksi karaya noolayn mooyaane laa qaadiran cala lxiyaa shaksi inuu nooleeyo karaya ayuunbuu ugoynaya wa qadran yaqdiru calayhi iyo qadar uu awoodo nooleyntiisa maxaa yeel wix maslaxa ayay ku xidhantay nin karaya ayuunbaa meel la goynaya la siinaya qadar uu karayo oo uu noolayn karayana waa loo goynaya haddii aanay intaasi jirin ma banaana wakada taxajuruna waa kula mid meeshii qofku uu sharanayo ee uu qabsanayana ayana waa la mid oo siday ula mid tahy macnaa xagga labadan arrimood oo waxa dee taxajur samaynayo uun qof noolayn karaya wuxuu weliba qabsan karaa meel uu karayo noolaynteeda wax ka dheeraadsan lama ogola walaadar waxa weeyaan lilimaami imaamkii waxa usugnaan yaxmiya inuu seero buqcata mawaatin meel oo muwaad ah liracyi hanami jizyati nicami nacami jizyatin jizyada nimcooladiisay u daaqdo iyo wa sadaqatin sadaqada nimcooladiisay u daaqdo iyo wa daalatin tii badaysay u daaqdo wa daciifin iyo kii ka daciifka ahaa can najcati foofinta xoolihiisa iyo fogeyntiisa waana low waxaa u sugnaaday adar waxa weya low inau sugnay imaamka naqdu maa shay inuu buriyo xamaahu uu seeray lilxaajati dan inuu u buriyaa buu leeyahy walaa yaxmil linafsihi nafdiisana waxba u seeri maayo waxau sheekhu leeyahay qowlka adharkii waxa weeye ninka imaamka ee madaxda muslimiinta ah ama naa'ibkiisu an yaxmiya ama an yuxmiya inuu seereeyo ayaa banaan buqcata muwaatin meel oo muwaad ahoo aan cidi lahayn inuu seero ka dhigo ayuu leey oo muxuu seero uga dhigayaa liracyi nacami jizyatin nimanka gaalada ee dhimiyiinta laydhaa inala degan cashuurtaa aynu ka qaadno masalan lacagtii laga doonayay hadday xoolo ku bixiyaan si ay markaa u daaqdo nicmoolada jizyada lagaga qaadaa waliracyi nicami sadaqatin sadaqadii la soo ururinayey nimcooladiisay u daaqdo waliracyi nicami daalatin baadidii xoolihii baadida ahaa si ay u daaqaan وضعيف ولرعي نعام شخص ضعيف iyo qof daciifa xoolihiisay u daaqaan muxuu ka daciif yahay najcati nujcati yani foofinta yani qofka aan isagu karaynin inuu markaa foofiyo ama uu dadka markaa dhex raaco ama waxay sugaayskii kooban yihiin say ugu daaqaan daraaddeed way iskaga banaan tahay buu leeyahy waxay leeyihiin xadiis ibnu maaja uu warinayay rasuulku sala allahu alay wasalam meesha naqiic la yidhaahdo muslimiinta fardahooda ayuu u sareeray qowlka labaad ee adara ka hor jeedan wuxuu leeyahy lama ogola xima ilaa lilahi warasuulihi labadaas ayuunbaa sare lago cid kaloo laga ogolaya ma jirto waxa kale oo uu leeyahay buui adhar ana low imaamka inay usugnaatay naqdu maa xamaahu wixii uu seeray wixii uu seeray inuu buriyana wuu leeyahay lilxaajati dan inuu buriyo naq xaajadu waxay ku tacalluqaysaa naqdiga xamaahu ku tacalluqi mayso naqdu maa shay walow ana loo cota naqda maa xamaahu kii uu seeray inuu buriyo ayuu leeyahy lilxaajati dan inuu buriyo oo meeshii markii hore nimcoolayda iyo wuxuu ugu talagalay haddii baahi kale ay timaado inta markii hore inuu halkaa u seero oo aya ayay maslaxadu ugu muuqatay baahi kalaa keentay oo in laga bedelaa inuu tii buriyo ayuu leeyahay oo masalan dhulkii uu seeray uu dadka ufasaxu idhahdo daaqa walaa yaxmil linafsihi nafdiisana u seeri maayo waxaa la khusuusiyaadka rasuulka ayay ka mid ahayd baa la yidhi rasuulkana kamay dhicin faslun fi xukmi lmanaafici lmushtaraka fasalkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu manaaficda mushtarakada ah ee la wada leeyahay waa yani waxaad odhanaysaa waa shuqullada dawladda hoose ee islaamku halku kaga hadlay weeyi manfacatu shaarici nimankan dawladda hoose wadooyinkan khadyaanka ay dadka wax ku iibiyaa ka taagayin kitaabka ka hadlaya manfacatu shaarici wadada manfacadeeda almuruuru waa marid wayajuuzu waxaa banaan aljuluusu bihi in la fadhiistaano waa banaantay liistiraaxatin raaxaysi iyo mucaamalatin iyo wanaxwimaa wixii lamid a idaa lam yudayiq markaanu ku celinin cala almaarati dadka maraya walaa yushtaradu lama shardiyo idnulimaam imaamku inuu idmo lama shardiyo walow waxaa u sugnaaday tadliilu maqcadii meesha u fadhiyo inuu yar hadhayo bibaariyatin waxoogay balbalo ah iyo wakayriha kayrkeedba waxau sheekhu leeyahay shaarica waa halku suruxiyo markaynu marayna aariiqu naafid inooga soo cabiray waa wadada weyn ee magaalooyinka ka dhex baxda ee fusho weeye manfacada iyo dheefda wadada weyn ee asliga ah almuruur waa in la maro maxaa yeele waddo waxaa loo sameeyey waa in la maro oo la qaado weeye ka manfacada asliga ah baynu manfacada asal ahaanteed waxa weeye waa maridda ah asliya mar haddaynu dhi manfacada biariiqi tabiciya iyado iska raacsan ayaa ayaa ka baxaysa waa tan uu ishaaray wayajuuzu ljuluusu bih in la fadhiistaanana way iska banaan tahay oo qofkii marayay de waddada hayay hadduu xanuunsado waa iska yar fadhiisan karaa wixii uu kula socday ayaa dee kuma xumaan karaa liistiraaxatin yar raaxaysi iyo nasi waa u fadhiisan karaa wa mucaamalatin hadday qof wax kala iibsanayaan waa u fadhiisan karaa wa naxwimaa wixii la mid a waa u fadhiisan karaa oo masalan dee qof u fadhiisan karaa mar haddii aynu nidhi fadhi baa banaan istaagno waa la mid laakiin waxau shardiya idaa lam yudayiq cala almaara marka aanu ku cidhidhin weeye dadka soconaya dadka soconaya haddaanu ku cidhidhin haddii laakiin dadka soconaya uu ku cidhiidhiyo uma banaana leanno asad manfacadii asliga ahayd ee meeshan ay lahayd bus hortaagaya markaa leannahu laa darara walaa diraara fi islam islaamka in laysku dhibaa ma banaana oo ma jirto ayaa rasuulku yidhi walaa yushtarad lamana shardiya buu leeyahay haddaad meeshaa fadhiisanayso idnu limaam imaamku inuu kuu idmaa waxba shardi maaha ee waa in aanay dadkaa maraya iyo dariiqa cidhiidhiya iyo dhibaato aanay gelinaynin marka waxa kaluu leeyahay walahu waxaa u sugnaaday qofkii shaaricaa fadhiistay waddadaa qofkii fadhiistay tadli tadliilu maqcadihi inuu meeshaa mawdicu qucuudihi meeshaa uu shaarica ka fadhiisanayo inuu ku hadheeyo bibaariyatin baariya baariya waxa weeye waa waxaa yaree balbalooyinka yaree la hadhaysto ama dallad ha ahaato ama cawa iyo wax ha ahaato inuu markaa adigu wax ku hadhaysta bule waqayriha iyo baariyada keyrkeed waa wax yaroo markaa laga samaynayey aalaha iyo waxankaas oo sida macnaha cawahaas oo kale ahayd wakayriha iyo kayrkeed oo maxay ah masalan dee mare iyo buste iyo jawaan iyo ayada markaa wuu iskaga yar hadhaysan karaa laakiin wax meeshaa lagu taago oo lagu dhiso ayuun baan la ogolayn maxaa maaradiiyo dee dulka ayay cidhiiriyeysaa taas laakiin waxaa yala iska tambareeriga ah iyada waa iska banaan tahay walow sabaqa haddii ay usoo horumareen ilayhi meeshaa shaarica ka mida ifanaani law oo qurica waa loo qori ridi wa qiila waxaa le yuqadimu limaamu imaamka ayaa bira'yi ku horumarin waxa uu sheekhu leeyahay hadday laba ruux isugu soo galaan meel walow sabaqa ilayhi fii makaanin min ashaaric meel wadada iyo suuqa ka mida ayaa isnaani laba isugu soo galay anaa fadhiisanaya anaa fadhiisanaya way isku qabteen oo qurica waa loo qori ridi wax lagu kala saara ayaan jirin meeshina way ka wada dhexaysa waa loo qori tuuro kii qori tuurkaa igu soo baxdo ayuun baa meesha wax ku waduudaan qiil baa wuxuu leeyahay yuqadimu limaamu bira'yihi imaamka ayaa isagu ra'yigiisa kula labadaa nin isagu imaamku intuu eego kaw isagu u gartown ha ku hormariyo waxaanay leeyihin culimadu labadaa ruux waa markay labaduba muslimaan yihiin laba muslim hadday yihiin haddii aanay laba muslim ahayn masalan kuwa gaalada inagu dhex jira dhimiyiinta iyo mid muslim ayaa la horumarinaya bal inta inaan kitaabku oyn maanta bulshadeenu gaalka iyo ninka islaamka ee muwadinka ayamaa la horumariya waddada ayaa loo sii banaynaya ninka gaalka marku halkaasoo mariyo caddaankii baa la leeyahy laakiin kitaabku wuxuu leeyahay ninkaa muslimka ayaa lagu horumarinaya kaa dimigiina meelihiisaa dambe war ka joogun ha la yidha ninkan aan kaaga xaqlo muslimaho de me dalkiisi ay tahay xaggaa dambe joog balan xagga dambena insha allahu tacaala jizyada iyo ammaanka iyo xaggaana bal hadda maqaanka ay leeyihiin xaggaa dambe inoogu iman doontaa iyo bal marka wax la xukumaya iyo bal hadda qaabkeeda walow jalasa haddii uu fadhiisto fiihi dhexdiisa hadduu fadhiisto shaarica lilmucaamalati buu fadhiisto uma intaa dee faaraqahu wuu faaruqay meeshii taarika lilxirfa isagoo shaqadii ba ka tegey oo muntaqilan ilaa kayri ama isagoo meel kale u guray batala xaquhu xaqiisii waa buraya wain faaraqahu hadduuse meeshaa ka tago lam yabtul ma burayo xaqiisu ilaa an tatuula mufaaraqatuhu faaruqudaasi inay dheeraato mooyaane maxay soo yanqadicu ay go-ayaan mucaamiluuhu kuwii la mucaamilji canhu xaggiisa waya'lafuuna hayrahu ay cid kalena la qabsanayaan waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu qof u fadhiisto meel ayo masalan shaarica ka mida ayuu lilmucaamalati u fadhiista dadku wax kaga iibin jiray ama xirfa ayuu fadhiistay oo waxbuu ku toli jiro dawaarlu ahaa uma faaraqahu meeshii wuu iskaga tegey dabeed oo muxuu uga tegey taarikan lilxirfa mucaamaladii hadduu meeshii wuxuu iibin jiray waa iskaba daayey xirfay haydoo dawaarkiiba intuu faasaxay buu iskaga dhaqaaqay oo muntaqilan ilaa kayrihi ama meel kale ayuu gururi meeshaa kalea ka suuq wanaagsan batala xaquhu xaqiisii qofkaa wuu buraya uu meeshaa ku lahaa faaruqidaa uu faaruqay uu ka tegey ayuu ku buraya dee uu ka jeestay qofka laakiin wain faaraqhu buu yihi haddii uu uga tago meeshaa walow cudurdaaraatee liyacudda si ugu soo noqdo meeshaasi ugu soo noqdo ayuu faaruqay lam yabtul xaqiisi ma burayo maxaa yihi xadiidkii muslim wuxuu yihi idaa qaama axadukum min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bihi hadduu midkiin ka kaco meeshii uu fadhiyey dabeedna uu ku soo noqdo isaga ayaa mudan buu yidhi isaga ayaa mudan habeenkii ayada faaruqida la tilmayo waa maalintii dee xiliyada la isugu yimaadon wey markaa goorta masalan qofku hadduu isagoo le aada ku soo noqotid uu faaruqo goorta aanu xaqiisu burayn waa goorma waa goorta aanay dheeraanin buu yidhi mufaaraqadiisaasi ilaa an taduula mufaaraqatu inay dheeraato faaruqidiisaasi mooyaane banayntaa meesha uu baneeyu faaruqiyey inay dheeraato mooyaane oo maxaa lagu suurayn waxaa lagu suuraynaya la odhanayaa way dheeraatay uu xaqiisu ku burayaa baxaysu yanqaicu mucaamiluhu canhu marka ay dadkii ninkan la mucaamiloon jiray wax ka iibsan jiray ay ka go-aan wayalifuuna hayrahu ee kayrkiina ay la qabsadaan mucaamaladiina haddii wax ka iibsan jireen cid kale hadday wax ka tolan jireen cid kale ay ka tushaan xaqiisu waa buraya marka walow alaabtiisii waxba ha iska sii yaalyaalaan mar hadday muddadu caynkaa tahay oo dadkii la mucaamiloon jiray ba iskaga dhaqaaqeen oo dad kale la samaysiiya macaamiil kale qofka xaqiisu buraya meesha u kulaha maxaa yeelay dee ujeeddada meesha mucayinkaa laga leeya waa in la garto oo lagula mucaamaloodo qofka waman alifa qofka ka laazima min almasjidi masaajidka mawdican meel yuftii fiihi uu dadka ugu fatwoodo wa yuqri'u uu ka akriya qur-aanka ama xadiidka ama culumtaa kale kaljaalisi wuxuu la mid yahay mid fadhiistay fii shaaricin limucaamalatin u fadhiistay waxau sheeku leeyahy qofka ka laazima masjid buu meel un ka laazima waa wadaad dadka wuxuu yar sheeg sheego oo u fatwoodo oo meel yar tiir yar iyo meel yar unbu isugu toosinaya wa yuqri qur-aanka ayuu ama deriskiisa meel yar buu koono yar buu la fadhiistaa kaa xukunkiisu waxa weeye kaljaalisi fii shaarici limucaamalatin qofkii u fadhiistay waddo mucaamalo ayuun bay la mid tahay oo waxa gelaya uun yacni waxyaalihii aan soo sheegnay ayuun baa gelaya oo way isaga bannaan tahay waana dee axaq baanu ku noqonayaa markaa haddii uu dee masalan meeshii faaruqo oo uu dee waxdhigiddii iyo fatwadiiba way iska daayey ama meel yaroo kaleo ka yar hawo wanaagsan iyo waxba u gura xaqiisi waa buraya hadduu si habeena baajiyo fatwadii ama dee deriskii oo wadaad kale halkii kasii camirto ee ikhwaano waa lagaga horreeye ka baydhun weye ninkana meeshan isagu axaq ku ah un baa la odhan oo tafaasiisha horun baa gelaysa walow jalasa hadduu fadhiisto fii masaajidkii dhexdiisa lisalaatin salaad buu fadhiistay lam yasir ahaan maya xaqa bihi mid ka mudan fii kayriha salaada keyrkeed falow faaraqaw lixaajatin dan hadduu faaruqo liyacuuda si usoo noqdo lam yabtul ma burayo ikhtisaasuhu ku gaar noqoshadiisi fii tilka salaati fil asax haddaan qabno wain lam yatrug yaanu ka tegin bayzaarahu maradiisii meesha yaanu kaga tegin waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu fadhiistay masjid ayuu salaad u fadhiistay masjid ayuu salaad u fadhiistay lam yasir axaqa bihi fii salaatin gayriha masalan salaadii duhur ayuu meel iska fadhiisuu ku tukaday markaa ma noqonayo mid mudan salaad kale meeshii ka soo kacanaa duhurkii anaan ku tukaday oo casarka anaan ku tukanaye ma imanayso oo salaada boqoca meel gaara in loo yani laazimaana waaba laga wanaagsan yahay maxaa yihi meesha uu qofku ku tukadaa waa u markhaati kacaysa markaa inuu meel quran un angal yar un isku nabaa waa laga wanaagsan yahi waxaabay yidhahdeen nahyi waxbaa kusoo aroray markaa salaada mooye salaad kale meeshii uu ku tukaday salaada uu ku tukaday mooye salaad kale ma mudanayo oo xaq ma noqonayo haddii weliba dee meesha iska sii fadhiyo oo aanu kaba kicinba labada salaadood dhexdoodana dee axaq wuu ku noqonaya ee waa markuu ka tago falow faaraqahu haddii uu salaada ka hor buu lixaajada indab buu faarqay ama masalan soo sijood buu isyihi ama waxbuun buu baxay liyacuuda si ugu soo noqdo intay dandiisaasi dhammaato aada ku soo noqotid buu lam yabdul ikhtisaasu fi tilka salaati bilasaxi ma buraya buu leeyahy ku gaar noqoshadiisu meesha uu ku gaar noqday salaada ayada ah salaada iyadoon la aqiimin uu ka yar tegay oo meesha sii fadhiyey ma buraya buu leeyahy markaa uu danta u yar baxay meeshaa mudashadeeda wain lam yatrug iyaanu meesha isaaro maradiisaba kaga tegin imka isaarku dee macawistii loogama jeede waa go-aysii iyo sajaadii iyo wuxuu sitay un weye taanigu wuxuu leeyahay waa burayaa marka la isku khilaafsanyana waa haddaan la aqiimin haddii se la aqiimu isna maqan yahay dee in la buuxiyaabay noqonaysaa masalan qof masaajidka ayuu wuxuu dhigtay masalan sijaadada ama go ama cumad waxbuu dhigtay safafkaasuu sii gashaday waxay dhaheen culimadu hadduu qof kale yimaado waa iska jiidi karaa waa iska geli karaa meeshii laakiin waxay dhahan waa inuu lugta iyo wax iskaga durkiyaayo ila haddii kale oo intuu gacanta ku qaado dabeetna halkaa dhigo tuug qaato adaa damaankaagii gashay dabeetna adun baa laga doonaya walow sabaqa rajulu nin hadduu u hormaray ilaa mawdicin meel min ribaatin yani guri foqoro ah musabalin oo la waqfay ow faqiihun baa ilaa madrasatin madrasad u horumaray ow suufiyun ama wadaadkaa isagu suufiga ayaa ilaa khaaniqaahu meeshaa yare ay iskaga khalweeyaan ayuu horumaray lam yuzcaj laga argagixin maayo meeshaa laga firlin maayo walam yabdul xaquhu xaqiisina ma burayo bikhuruujihi bixid uu ka baxay meesha lishraa'i xaajatin dan inuu soo ibsadiyo wanaxwiha wixii lamida waxa uu leeyahay sheekhu haddii masalan nin baa wuxuu horamaray rajulun baa ilaa mawdicin meel buu hora min ribaatin musabarin ribaat waxaa la yidhaahdaa masalan macaanideeda ka mid a meel guri adigu dadkaa foqorada iyo socotada iyo loo dhisay musabal waa mawquuf la waqfay wey sabligu sow meel oo foqorada iyo dadkaa socotay loo waqfiyey ayuu iska galay ow faqiihun ama nin faqiiha ilaa madrasa madrasad baa la dhisayo waxaa la fiqiga iyo kutubta lagu dhigo dabeedna wadaad baa dee faqiiha baa kutubtiisi iyo manhaajkiisi ka soo qaatoo galay meel yar baa nin isyidhi bal dadkaa iska cibaadaysanaya ha iskaga khalweeyaanoo wadaad suufiya baa gudhada u jaray ow suufiyun baa ilaa khaaniqaahu meeshaa yare ay iskaga khalweeyaan ayuu galay lam yuscaj laga saari maayo buu leeyahy meeshaa markaa ka bax la odhan maayo leanna waa dee wixii loogu talagalay bay ka mid tahayba markaa kaa u soo horreeyey de yaan laga saaray in wixii loogu talagalay buu ku wadaaya walam yabtul xaquhu xaqiisuna kuma burayo bikhuruujihi bixid uu ka baxay na u buri maayo lishraa'i xaajatin dan inuu yacni soo guto liqadaai xaaja ama la sharaaya yani xaajada inayn lama soo iibsaday xaajo si usoo guto un sida markaa masalan raashin uu soo iibsanayey wanaxwi wixii lamida masalan xamaam tegid iyo salaad iyo waxyaalaha hadduu u baxo yani waa u banaan tahay oo xaqiisina kuma burayo laakiin hadduu waxyaalo kale u baxu dee meesha iskaga dhaqaaqo xaqiisu isagoo ku burayo wallahu faslun fi xukmi alacyaan almushtarakati almustafaadati min alard waxa uu halkan fasalkan uu kaga hadlayaa sheekhu xukunka waxyaalaha dadka ka wada dhexeeya ee lagala soo baxo dhulka almacdinu macdunta aldaahiru ee muuqata wuu isagu maa kharaja waxaa soo baxay baa la yidhaha bilaa cilaajin iyadoon waxba laga shaqshaqayninin ka niftin iyo wa kabriitin iyo wa qaarin iyo wa muumiyaa-a weeyaane iyo wa biraamin iyo waxjaari raxan intaasoo dhan laa yumlaku laguma mulkiyo bidix yaay noolayn walaa yahbutu fiihi ikhtisaasun ikhtisaasna ma sugmo oo gaar kuma noqdo qofku bitaxajurin walaa iqdaacin qabsasho iyo ugoyn midna baana ikhtisaas uguma sugmo waxau sheekhu leeyahay macdinku macdinka godkana waa la yidhahda sidayn horeba usoo marray waxaa ku jirana waa la yidhaahdaa laba ayuu uqaybsamaa mid daahira iyo mid baatin ah markaa haddaba ka daahirkaahi waxaa la yidhaahdaa waa wixii jawhartiisu ay iska muuqato bilaa cilaajin shaqo la-aan wixii iska soo jeeda ee muuqanaya ka waxaa la yidhaha macdin daahira baa la yidhaahdaa oo bilaa cilaajin bilaa camalin camal lagu muujiyey oo lagu soo saaray ma jiro laakiin haddii lays yidhaahdo dee la soo baxa haddii lays yidhaahdo waxa uu qaadanayaa dee camal iyo sacyi fara badan oo laga yaaba inuu fudaadiyo inu adkaadaba laakiin iska muuqda weeye huwa maa kharaja bilaa cilaajin waa waxaa soo baxay ee jawhartiisa ay muuqato bilaa cilaajin bilaa camalin iyadoon waxba laga qabanin kaa isaga laa yumlaku bilixyaa laguma mulkiyo almacdinu halkaa mubtadaha khabarkiisa ayaa laa yumlaku bilixyaa isu noqonaya laguma mulkiyo noolayn meeshiisii haddii la nooleeyo lama mulkiyayo walaa yahbutu fiihi ikhtisaasun ikhtisaas iyo ku gaar noqoshana ugu sugmi mayso qofka bitaxajurin walaa iqdaac qabsasho qofku uu qabsaday iyo gooyin suldaanku u gooyey midna qofkaa ikhtisaas iyo ku gaar noqosha ugu sugnaan mayso maxaa yeelay waxyaalahani waa wax dadka ka wada dhexeeya gaalkooda iyo muslimkoodaba waxau la mid yahay biyaha iyo daaqa iyo ayuu la mid yahay waxaa markaa xadiis abu daawuudku warinaya uu tilmaamay rasuulku sala allahu alayh wasalam in yani nin uu meel u gooyey yamana midixiyo waxay ka soo bixi jireen dabeedna nin baa rasuulku kuhi rasuul de sida biyahan macaan oo kale ayay bahashani la mid yihiin oo dee loogu baahan yahay haddaa ma banaana buu markaa rasuulku yidhi marka haddaba waxyaalaha wuxuu leeyahay macdinka daahirka ah ee cilaaj la-aanta iskaga muuqda ee aan xiyo lagu mulkinaynin ikhtisaas ina aanu ugu sugmayn taxajur iyo iqdaac toona waxaa ka mida ka niftin nifdigii nifdigu hadda waxaa loo yaqaanaa shidaalka oo adduwan almusadira linift ayay yidhaahdaan masalan waa dawladaha batroolka ama shidaalka dhoofiya ama niftu muqaabil alghidaa bay yidhahdaan masalan camaliyadda waxaana ciraaq ay kaga bedeshaan laakiin wadaadada hore markaa dee caad looma aqooninoo waxay yidhahdeen waa maga shay subag ahoo biyaha soo dul mara uu leeyahay bay yidhahdeen wa kabriitin kabriidkii kibriit markaa isaguna waxay yidhahdeen waa waxa ilka biyo ilka soo baxayay oo dabeedna fadhiisanayey oo ha iyaguna markaa waxay ku macnaynayeen biyo ilka soo baxayay oo dabeedna intay fadhiistaan caddaan iyo casaan iyo midabada ayuuna kala yeelanayay wa qaarin qaarku isagu waa daamurkii ayaa isaguna kamid a waa muumiya muumiyuhuna waxay leeyiin waa wax masalan xeeliyada ama badaha yani hareerahooda ayay iskaga soo tuureen biyuhu oo dabeetana sida daamurka oo kale ayuu noqdaa kan muumiya baa la yidhaha wa biraamin biraam biraamkana waxay dhaheen waa dhagxaan markaa iyaguna nooc macdanahoo dheryaha laga samayn jiray waa axjaari raxan iyo dhagaxyaalkaa wax lagu shiido ayaguna dee malaa nooc macdanahun ayuba iyaguna ahaayeen kuwaasoo dhammi waxa weeye waxaa iska macdanaha iska muuqda ee aan cilaaj badan iyo shaqo badan aan ku muuqanin ee aan lagu mulkinaynin ixye ikhtisaasna aanu ku sugmaynin fain daaqa hadduu cidhiidhyama haddaba nayluhu wixii meeshaa ka soo xasilay ayaa cidhiidhyamay oo masalan dee laba qof iyo waxbaa qaatayoo wuu ka cidhiidhyamay wixii alaa ka soo baxay qudima waxaa la horumaraya saabiqu kii horeeyey ayaa biqadri xaajatihi dandiisa qadarkeeda lagu horumarin fain dalaba hadduu doono ziyaadatan dheeraad hadduu doonana falasaxu asax waxa weeye iscaajuhu in laga eriyi weeye waxaynu nidhi yani wax dadka ka wada dhexeeya waynu ixyana lagu mulkin maayo ikhtisaasna ku sugmi maayo haddaba masalan laba iyo wax ka badan ayaa dabeedna qoto waxoogay bay kala soo baxeen marka wixii nayluhu bimacnaa alxaasilu minhu baa loo jeeda wixii meeshaa laga helay ee lagala soo baxay ayaa wuxuu ka cidhiidhyamay oo wuu u qaybsami waaye laba baahidoodii mid walba intuu doonaya ayuu ka yariyey qudimo saabiqu kii horeeyey ayaa lagu horumari biqadri xaajatihi dandiisu qadarkay tahay oo bimacnaa horeyntaas ayaa lagu horumarinaya dee dandiisa waxa uu leeyahay in waxay keenaysa caadi ahaan ayuunbaa loo eegayaa marka haddii masalan ninkan dee faqri iyo miskiinnimo iyo waxaasi ay hayeen laba qowlba way yidhaahdaan oo kifaayata sana baa la siinaya sanad wax ku filan qarin waxaa idhi cumrulghaalib cumrulghaalibkuba dee dhowr iyo lixdan un ha loo eego inta u hadhay un ha la isugu dhufto wax ku filan ha la siiyo fain dalaba ziyaadatan haddaba hadduu dalbo yacni wax ka dheeraada inta xaajadiisa in ka dheeraada ayuu dalbay fal asaxu iscaajuhu asax waxa weeye in laga eryayo oo aan loo ogolayn xaajadiisa wax ka badan si dadka ka dambeeyaana iyaguna ay uga qayb galaan falaw ja-aa hadday yimaadaan macan mar ayay wada yimaadeen uqrica waa loo qorriday fil asaxi asax haddaan qabano haddii ay masalan labadiibaa mar wada yimi wixii meeshaa laga helayna xaajadoodii ma wada oofinayo waana isqabsadeen maxaa la sameyn uqrica waa loo qorriday buui fil asaxi asax haddaan qaban ha loo qorrido un maxaa yale wax lagu kala hormariyo ayaan jirin walmacdinu macdinka albaatinu ee qarsooni huwa isagu maa shayga laa yakhruju aan soo bixin ilaa bicilaajin shaqo mooyaane wadalika misaalka dahabin iyo wa fidatin iyo wa xadiidin iyo wa nuxaasinba weeye waxaasoo dhan weeyaane laa yumlaku isna laguma mulkiyo bilxafri iyo walcamali fi ladhari adhar haddaan qabano laguma mulkiyo waxau sheeku leeyahay macdinka baatinka ah laguma mulkiyo qodid iyo shaqayn laga shaqeeyey meel mugaada laga shaqeeyey iyadoo milkideeda looga jeedo laguma mulkiyo fi ladhari haddaan qabano macdinkii daahirka ahaa ayuunbuu la mid yahay qawlka aaniga adar ka soo horjeeda wuxuu leeya me waa lagu mulkinaya hadduu ninkani inuu mulkiyo waxaan uga qastinay u qodanayay dee siduu dhulkii mawaadka ahaa un bay la mid noqonaysaayo wuu mulkinayaa kan hore le lama mulkiyeyana wuxuu leeyahay dee dhulkan mawaadka waa la camiraya waxbaa laga dhisayey laakiin halkani de waa la kharaabinaya dhulkii baabu ninkani qodaya o baabiinayaaba markaa ma mulkinaya buu leeyahy marka macdin baatinana waxaa la yidhaha maa laa yakhruju ilaa bicilaajin wixii aanu soo baxsanayn ee jawhartiisu aanay muuqanin ilaa shaqo mooyaane ka dahabin wa fidatin waa dahabki iyo fidadii wa xadiidin wa nuxaasin iyo xadiidkaa iyo nuxaastaayo waxaa markaa hoose dhulka hoose kusii jira ee in la qudo mooyaane aan si kale ku muuqanaynin kuwaana macdin baatina ayaa la yidhahayo qudid iyo shaqo laguma mulkiyo waman axyaaka nooleeya mawaatan meel oo dhimatay ayuu nooleeyey fadahara fiihi macdinun macdan baa ka soo daahiray baainun oo baaina malakahu wuu mulkiyaya kaa waxau sheekhu leeyahay qofka nooleeyo dhul mawaadahoo dhintay ayuu nooleeyey meeshii dabeedna uu sidaa isaga degay ee uu nooleeyey ayaa macdin baaina baa kasoo baxay sida dahaboo kale malakahu taayida wuu mulkinayaa buu leeyahay maxaa yeelay dee noolayntan uu nooleeyey ayuu dhulka ku mulkiyey iyadii qaybaheedoo dhan qaybaheeda uu mulkiyeyna waxaa ka mid a macdintan ka soo baxday marka waxaynu nidhi fadahara baynu nidhi yacni hadduu ka soo muuqdo horta baatinka daahirkiibaa isaga ayaa ayaa ka baxayo ixyo lagu mulkiyi maayo fadahara baynu nidhi hadduu taa lafdeeda marka horeba daahir uu sii ahaa oo dabeetana ugu qasinayana iyadana ma mulkinayo bay yidhaahdeen walmiyaahu biyayowgii almubaaxato ee mubaaxa ahaa oo min alawdiyati webiyaalkii iyo walcuyuuni ilihii ah fi ljibaali oo buuraha dhexdooda ahaaday yastawi nnaasu fiiha dadku way u siman yihiin fain araada hadduu doono qowmu qolo sakiya araadihim dhulkooda inay waraabiyaan minaa xaggeeda oo fadaaqa uu cedhiiryamo suqiya laclaa falaclaa ka sare kolba ka sare ayaa la waraabin waxabase kullu waaxidin mid la arkaana almaa biyaha wuxuu xidhay xataa yabluqa alkacbayna ilaa intay kuraamaha ka gaadhayaan fain kaana fi lardi haddii dhulka irtifaacun iyo wankhifaadun meel sare iyo meel hoose ahaaday ufrida waxaa lagu gaariyey kullu darafin bisaqyin waraab ayaa lagu gaariyey waxau sheekhu leeyahay biyayowga mubaaxa ah ee togaga ah waa kuwaa mayl iyo furaad iyo dejle iyo webiyada waaweyn wey iyo ilaha filjibaal buuraha ka soo baxaya yastawi nnaasu fiiha dadku way u siman yihiin maxaa yal rasuulku sala allahu alay slam wuxu ley annaasu shurakaau fi salaasin dadku saddex shuraka ayay ku yihiin almaa biyaha waa ku shuraako walkala daaqa wanaar iyo dabka intaba shuraka ayay ku yihiin oo lama kala lahaa oo daaqii lama kala ceshan karo biyina lama kala ceshan karo dabka laftiisa haddaa dab halkaa ka ogato ha iga kulaalin ma odhan kartid markaa mubaaxa buna idheede wixii aan ayagu maalig aan lahayn ee aan la mulkeyn ayaa ka baxaya daba haddii ay dooneen bu fain araada qomsadi araadihim dad baa waxay dooneen inay waraabiyaan dhulkoodii minhaa biyaha mubaaxada ah inay ka waraabiyaan bay dooneen webiba agmara ama il fadaaqa waa ka cedhiiryamay dabe biyihii ayaa ka cedhiiryamay dhulkiina waa kala sarreeya suuqiya waxaa la waraabin alaclaa falaclaa midba midku ka sarreeyo ayaa la waraabin oo lagu horraysiin oo nin waliba intuu waraabi waxabase kullu waaxidin almaa xataa yabluqa alkacbayn mid walibana biyaha beertiisa wuxuu ku haynayaa inta ay kuraamihiisa ka gaadhayaan halkaa waysada faral ku joogo intaasu mid waliba gaadhsiin markuu intaa gaadhsiiyo ayuu kii ka hooseeyey isu sii dhaafin marka haddaba xaggan aclaaha waxaa loo jeedaa haddii ay nimanku mar meesha wada nooleeyaan ama kii horeeyey ee hornooleeye la garan waayo ayaa ka lagu bilaabayaa xagga sare xiga haddiise masalan kan hoose ee uguba hooseeyaa ee ka yar fog xaggan ishu ay ka imanayso kollayna dee xaggay ka timaadaa ayaa yar sarraysa xagga kalena way hooseysaa haddii uu kan xagga hoose ciid wanaag iyo wax uu meel yar oo shishaba u tegay isagu ugu hornooleeyey kuwan ka sarreeyaana ay ka wada dambeeyeen kaa ugu hornooleeyey ayuunbaa lagu horraysiinayaa waxaanay saa u cabireen suqyala calaa falacalaada waxay u yidhaahdeen se qaalibka ayaa ninku markuu dee meel noolayn iyo cid kalena aanay joogin dee halka ugu dhow ee ugu sarraysa ee aan qarash badani kaga baxaynin ayuu maraa halkan uu leeyahay mid walibana biyaha